Diiradda dhimashada ee Waqooyi Galbeed Iowa ee loo anaaniyay Covid-19 ayaa sare u kacday toban iyo sedex shalay. Saraakiisha caafimaadka bulshada ayaa ku dhawaaqay toban iyo sedex qof ee cusub oo dhimatay waxay ka yimaadeen toddoba degmo deegaan. Ma jirin wax dhimasho dheeraad ah oo laga soo sheegay waqooyiga bari Nebraska ama koonfur bari South Dakota ilaa shalay galab. Degmada Woodbury waxaa jiray konton iyo shan kiis oo cusub oo laga daaray wadarta tirinta kiisaska labatan iyo afarkii saac ee lasoo dhaafay. In ka badan toban iyo laba toban iyo laba kun xaaladood oo kiisaska coronavirus ee ugu ah ayaa soo xifibeyay tan iyo markii cudurku bilaabmay. Ma jirin wax dhimasho ah oo cusub oo ka dhacday gobolka Woodbury, sidaa darteed tirada dhimashada halkaas waxay sii joogi kartaa boqol lixdan iyo afar. Ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan jinsiga ama dadka Suuland ee shalay dhintay. Gobolka idaha wuxuu lahaa kororka ugu weyn ee dhimashada Covid-19, waxaa jiray afar dhimasho oo cusub oo ka dhacday gobolka idaha, taasoo ka dhigaysay wadarta tirada dhimashada labatan iyo lix. Tirada ayaa ka kacday saddex ilaa konton iyo sedex gobolka O'Brien, halka laba kalena ay ka noqdeen afartan iyo sedex gobolka Sioux. Meel kale, tirada dhimashada waxay ku kortay mid ka mid ah Lyon County ilaa labatan iyo shan, mid ilaa toban iyo laba ee Clay County, iyo mid ilaa labatan iyo laba ka dhacday Crawford County. Dhimashooyinkaas waxaa laga soo warramey tirakoobka waaxda caafimaadka bulshada ee Iowa. Iowa Republican Mary Nate Miller Meeks waxay si ku meel gaar ah u fadhiisiin doontaa xubin ka tirsan Koongareeska toban iyo boqol toban iyo todobad Axaadda. Taasi waa xigta iyada oo haweeneyda ka soo horjeeda Dimuqraadka Rita Hort ay soo wado inay caqabad ku noqoto doorashadeeda. Waxay ahayd tartanka ugu dhow ee federaalnimo ee ummadda sanadkan. Afhayeenka aqalka Dimuqraadiga Nancy Pelosi ayaa shir jaraa'id oo ay maanta qabatay ku sheegtay in ay fadhiisin doonto Miller Meeks maalintii Axadda iyada oo waxay wehlinayeen inta kale ee xubnaha iyo xubnaha la doortay ee aqalka wakiilada Mareykanka. Miller Meeks ayaa daarin doonta xafiiska laakiin dib u eegista natiijooyinka doorashada Iowa way soo socon doontaa waxayna saameyn ku yeelan kartaa xaaladdeeda. Gudoomiyaha gobolka Kim Reynolds ayaa soo saaray maanta shaacinta taraakida doorashada gaarka ah ee laga buuxinayo kursiga Senate ee gobolka Miller Meeks. Doorashada waxaa la qorsheeyay Janaayo labatan iyo lix iyo labatan iyo laba.